bismillahi raxmaan iraxiim magacaygoo ah liibaan imaan maxamed axmed imaan indhabuur ahna dhaxal sugaha imaamka xamar waxaan maanta aan rabaa inaan ka hadlo taariikh yar oo soo jireyna iyo waxyaalo badan oo aan u dul qaadan waayey taasoo ay ka mid tahay waxaa soomaali hadda maxaan ku yirahdaye alxamdulilah shukur bilcaalamiin sideedii hore ma aha hadda waxyaalo badan waa iska bedeleen waxa haddii aan waxyar aan ka taabto taariikhdii soo jiritaankii boqortooyadii xamar waxay kasoo bilaabatay horta boqor suldaan waxa ugu dambeeyey aabahay waxaan ahayn dad degan dhulkaasi xamar ka telinayay qarniya mas-uuliyaddaasna koley ma aha mid dhumaysa ilaa magacaasi uu sii jiraayo inkastoo laakiin hadda aa moodo in maxaan ku irahdaye la rabo sidii hadda aan maqlayo oo kale kuraas baa la tahriibinayaa iyo waxaasi laakiin saldanada kuraasteeda ma tahriibto marka waxyaalaha keenay inaan maanta aan ka hadlo aniguaan weligiina aanan ka hadlin inkastoo aan waxyaalahaasoo dhan oo foolxumada ah aan daawanayay wax ka hadlana aysan jirin laakiin waxaan lahayn maalin uun dadba isgaran doonaan oo xishoo doonaan oo yac bay dhihi doonaan laakiin nasiib daro way dhici weysa waa in laga hadlaa maanta wixii ka dambeeya koley soomaali indhaha iskama tirayso taariikhdaasina koley waa la wadahayaa waxaa moodaa dadkii hadda soo baxay ama ha noqdaan oday dhaqameed ama ha noqdaan duubo ama ha noqdaan anoo hadda aan uga faynin siyaasiyiin ha noqdaan in macnaha credidkii markaasi la sameeyey in uu hoos uu u dhacay sida hadda ay ku socotana haddii ay kusii socoto ablivid waxaan aaminsanahay inay dhici doonto magaca cali cismaan inuu noqdo magac oo criminal ah oo laga cararo meeshii waagii hore gabar abjaal cismaan oo sagaal jir ah markuu oday siddeetan jir ah oo soomaalida kalaha u yidhaahdo maandooy qolamaa tahay ay tiraahda abjaal cismaan inuu fadhigaaga kao taasina waxaan dareemayaa in tawfiiq xumada iyo wax weliba meesha ay lahaayeen macnaa haddaan lagu beesgaraynan dulna haddii uu hogaankii uu ka dhumo koley khasaaraha ay leedahay iyo iyo waxa ka imaan kara waa la ogyahay waxaway mudrood cismaan mudrood waxaa ka dhumay maxaan ku irahdaye tawfiiqdii waxaa hogaan la-aan ba iska qabata waa dareemaya inkastoo hadda dad badan ay joogaan oo maasha allah ee dadka wax la-aan aysan aysan ahayn laakiin weli waxbaa maqan wax maqan ilaa laga helaayana wali waxaan aaminsanahay waxawaaye wax badanaa sii hallaaba haddaraad waxaan maqlayay waxaa la qabanayaa shir mudulood ay isugu imaanayaan oo maxaan ku dhahay waa soo dhaweynaya laakiin waxaa moodaa in taas laftirkeeda xataa tawfiiqdeeda inay xoogaa yar ay adkaanayso maxaa yeelay dadkeena xamar waxaan dhahnaa anjeerada siday u kala koraysaa loo cunaa marka waxawaaye anaa ahaaye qofkii madashaasii fidi lahaa haddii aniga aan maanta joogin waxaa iska lahay beesha mataan cabdillah iska lahayd oo taariikh iyo facweyn iyo cisi iyo sharaf ku leh xamar bs taariikh dheer le baan ahayn beesha mataan cabdulla xaqiiqdii inta aan arkayay ama aan maqlayay ama weliba caruur ah ama intii kasii horeysa ama ilaa hadda aan maqlo xiriir waxaa naga dhexeeyay xaqiiqdii aad iyo aad u wanaagsan cizi iyo sharaf badanna noo haayeen weliba waxaan xasuustaa aabe inta uusan dhiman inay ahaayeen dadkii ugu badnaa oo soo booqan jiray ama maxaan ku yirahdaa usoo duco dooni jiray beesha mataan cabdulle oo weliba ilaa iyo hadda aan cizigaas iyo sharafkaas anigoo ah maanta magacii aabahay anuu sida waan u hayaa taariikh fac dheerna waa naga dhexeeyey xaqiiqdii waxaa waxaa moodaa weliba yani ahaana waxaan kusoo jeeda lahaa weliba madashan hadda loogu magac daray madasha mudulood way ku mudnaan lahaayeen in maxaan ku irahdaa iyaga loo dhiibo gobashaasi inay ayaga maamulaan ama inay ayaga fidiyaan wax aniga shaksiyan keligii aan tabanaya maaha waa wax igala dhexaysa abgaal cismaan haddii aan taasi wax yar aan isku dayo inaan bayaanay abgaal cismaan waxay lahaayeen duwo badan oo aad u kala duwan waxaa ka mid ahaayey imaamkii waqooyi imaamkii xamar ugaaskii malaakii wax welibana waxay lahaayeen fadhi iyo heer kuwarar bay lahaayeen oo beys u ahaa haddii example haddaan ku iraahdo cisigii iyo shirkii ka dhexeeyey salaadiintaasi midba midka kale magaaladiisa markuu aadayo waa la wargelin jiray maxaan ku iraahdaye si uu cizigi iyo sharaf uga helo war waa soo socdaa oo meeshaasaan rabaa okay taas ma rabo inaan kusii fogaado abgaal cismaan horta ma aaminsan yihiin ama maskaxdooda ma ku jirtaa inay ka maqan tahay xubin qaali ah taasoo ah midda aan maanta aniga dhaxalkeeda aan leeyahay oo boqorkii xamar ah horta tawfiiqda rabbi subxaana qaadirkaa iskale daawada keliya oo lagu daaweyn karana waxay tahay haddaa hadalkeena uu ku jiro wax weliba waxay leeyihiin marka lagu beeshgareeyo muduluud haddii aysan helin boqortooyadii xamar waaskii malaaqoodii iyo imaamkoodii aana dib loo laabanin cizigii iyo sharafkii ay soomaali ku lahaayeen aniga ma umalaynaya in taasi cabdulahi cismaan ay ka daawo waayaan culamo badan aa dhici jiray mar walbana waa lala soo socodsii jiray oo la ii sheegi jiray waa mid baa jiray oo hadda shalay dhacay sida aan maqaal ku haayo uu ay kasoo wada qayb galeen weliba uu gobashaashii fidiyey aa laygu dhahay waxaa walaalkay ahaa maxamed yuusuf way qurux badneed in la ii soo wargeliyo oo weliba ayaga ay aniga iisoo wargeliyaan ee ii sheegaan sabab shanta shingaani iyo afar xamar weyne waa aniga ninka maseerkooda haayo aniga waa ninka wax u qaadi jiray iyo ninka wax u gooyi jiray iyo ninka wax u mehri jiray laakiin ma aysan ahayn dad kale inay gogasha u fidiyaan waa ka xumahay koley taas mana rabo inaan taasi aan si aada ugu sii dheeraado laakiin qalad buu ahay in macnaha dad aysan mudneen inay gogashaasi fidiyaan ee u wacaan odayaasha dhaqankaa shanta shingaan iyo afar xamar weyn anigoo aan lagala tashanin maxaa yeelay isma yaqaanaan isku luuqad ma aha isku dhaqan ma aha maxaan ku dhahaa isku deegaan ma aha aniga waaye ninka mudnaay in wax layga weydiiyo taas waxaa moodaa xoogaayar meeshaas inay ka dhacday wax yaroo afduub ah meesha la yidhaahda xamar taariikhda ee soo martay ayaa waxay ka mid ahayd horta iyadoo albaabkii laga soo gelayay ee tahay meesha la yidhaahda baar itaaliya lagana baxayay arbaca rukun xamar way sii fiday waxaa taariikhda ay qoraysaa oo weliba xamar yaalo iyadoo farguri ay ku qoran tahay xamar marka la soo aadaya iyadoo aan la soo marin xeer kuwaararka waa meesha bayska xamar waheed waa sarta ilaa ay hadda ka dhisan xamar oo loo yaqaano sarbaarey waa first building oo xamar laga dhiso waa dadkana soomaalida iyo ajnabiga meesha lagu soo dhawey jiray anaana ahay ama ha noqdo abgaal cismaan ama ha noqdo shanta qabiil oo soomaali anaa ahay ninka xamar kusoo dhaweynaya waxaan rabaa inaan horta beelaha muduluud aan ama siyaasiyiin ha noqdaan ama ganacsato ha noqdaan ama oday dhaqameed ha noqdaan haddii la rabo maanta in cizigii iyo sharafkii beesha cali cismaan inay dib soo noqdo ama shirarka hadda ay iclaamiyaan ay sheegayaan mideynta muduluud in mudnaanteeda la siiyo beesha mataan cabdule okay aan faahfaahay waayaan uleeyahay beesha mataan cabdulle beesha mataan cabdulle waxaan aaminsanahay waxaa inay tahay beel ku fac weyn beesha ahaa muduluud ku taariikh dheer cizi iyo sharaf weynna ku leh abgaal cismaan dhexdiisa laakiin waa la miro habaabiyey miro habaabinta ayaa waxay ahaa waxaan ka wadaa waxawaaye howlaha badan oo laga qabto xamar reer imaan maxameda iskale gogasha fidinteeda iyo cizigeeda iyo soo dhaweynteeda maxaa iskale mataan cabdulle maadaama aniga ana meesha aanan joogin maanta muduluud haddii ay rabaan tawfiiq waxaan ugu baaqayaa inay fiiro gaara ama cizi iyo sharaf weyn ay u fidiyaan ama ay ku sharfaan xamar kiina banaanka ka yimid iyo kiina dibadda ka yimid beesha mataan weliba gaara maxaan beesha gaarmaax gaar ahaan heer mataan laakiin inta ay socoto dadku inay aada u fahmaanna waa jeclaan lahaa weliba dadka odayaasha hadda way duqoobeen taariikhda iyo wanaageedii iyo koley inkastoo iyaga ay hayaan haddii aanan hadayna waa ku celiya haddana waa ku celinaya haddii aanan qof weliba mudnaanta uu leeyahay aan lagu beesgaraynin wax uunbaa hallaabo mooyaane wax ma hagaagsamaan xamar sida loo degnaay ha la ysku sharfo xamar sidii mas-uuliyiinta ay u imaanayeen sida loo imaanaya ha laysku sharfo laakiin ninkii anigii igu soo dhaweyn lahay maxaan ku idhaahdaa afarta tuulo inuu xamar igu soo dhaweeyo xoogaaya waxaa moodaa inay qalad tahay marka waxaan rabaa inaan beesha mudulood aan ugu baaqo ha raadiyaan meesha ay tawfiiqda ay ka halaysan tahay tawfiiqda meesha ay ka halaysan tahay abgaal cismaan haddaan u sheegayaa haddii aan la helin ama aan la soo celinin cisigii iyo sharafkii boqortooyadii xamar abgaal cismaan weligoodii alahood muqdisho taariikh fiican ku yeelan maayaan cid ku sharfaysana haba yaraatee ma laha because midda maanta keentay in lagu murmuur laysku qabsado kasoo qaad hadda ma raba inaan galo arrin siyaasadeed laak waxaan maqlayaa saddex iyo toban kursiga gobolka banaadir la siiyo qolo qolooyin badanaa wada sheegatay because qolooyin badan waxay u sheeganaysaa waxay tahay ilaa iyo hadda lama hayo wax taariikh ah laakiin marka hore anaa ahay boqorkii xamar ma sheegan lahayn qofku loo gobolka la ka yimid laakiin adiga hadda ma kulihii saldanad taariikhdaadii waa dabooshay waxaad u xanqal taagtay inaad maal tacabatid ama inaad kursi aad u cararto madaxweyne noqoto laakiin waxaa muhiima inaad ogaatid inta ay discuss ku samaynayaan ama ay taariikhdaasi ay duugayaan ama ay inkirayaanna muduradasaanay ahaanayaan waxay u inkirayaan markii aan soo raadiyay soddonka sano lasoo dhaafin aabaheo noolaan soo arkay aniga oo abgaal cismaan siyaasiyiintooda iyo ganacsatadoodii kuligooda saasay ugu wada joogaan in shaqadiisii cid kale la siiyey aan goobjoog aan soo ahay laakiin kastoo ana aada u yaray laakiin waan xusuustaa taariikhda taariikh xumadii abgaal cismaan iyo culayskii haayeen waa la ogaay dad badan oo odayaalne waa ogaay way ka hadleen ay yidhaahdeen war abgaal cismaano maalin walba waxaa isku dilaynaa wuxuu yahay bamka noo aasan sarbaarey niman yahow aan aadno laakiin meeshaa wax ka raadinaysaan waa qaldan yihiin ilaa iyo hadda culayska dhibaatada haysatana weligoodii allahoodna madulo tawfiiq ma helayaan mana laga yaabo inay maxaan ku yidhahday dalkaas wax ka noqdaan sababtoo ah inta ay discuss iyo discrimination ama ay ku ay ku samaynayaan boqortooyadii xamar gaar ahaan magacayga oo aniga aan leeyahay oo la siinayo qof aanan u dhalanin ama aanan ka soo jeedin xamar igama aha inaan maanta rabo in macnaha aan aan aan wadanka ka noqdo maxaan ku dhahaya saldanadaha qaar oo aan maxaan ku irahdaa dowladda lacag aaga gurubsado iyo ganacsigatayaalka laakiin wallahi alcadiim waxaan u socdaa waxay tahay inaan dib u soo celiyo taariikhdii iyo cishigii mudulood ay ku lahaayeen deegaanka xamar haddii aan wax yar aan ka dhaho shirkii shalay ka dhacay waxaa degmada cabdicasiis guriga maxaa yuusuf sida la sheegay nagogashaashi uu fidiyey wasiirka amniga oo loogu wacay shanta shingaani iyo afar xamarweyne horta waa isoo gaartay cid isoo wargelisayna ma laha ko wayna fiicneed in la iisoo wargeliyo aniga wax layga weydiiyo laakiin waxaan rabaa inaan anugu fursaddan qaaliga ah aga faa'iidaysanayo in horta inaan ka qanciyo waxaa shanta shingaani iyo afar xamarweyne waa beelaha banaadiriga macnaha wixii ka dhacay meeshaasi shalay haddii aan nahay gaar ahaan heer imaan maxamed anoo weliba ku hadlaya magacooda in aan wax aan raali aan ka nahay in uusan ahayn shirkaasi iyo wixii meesha ka dhacay waxaan u malaynayaa waxaa shirkii ka dhacay cabdicasiis waxay ahayd inuu ka dhaco degmada shingaani weliba guriga sarbaarey ninka sharka shirka qabtay oo loogu magac daray imaamka maxaa yuusuf horta waxaan rabaa inaan sharxo who is the maxaa yuusuf yaase imaam abgaal maanta ah heer banaadiri iyo abgaal cismaanbo inaan si waadax ah aan ugu sharxo anoo ku qancinayo beesha banaadiriga aysanna u arkin in waxaan ay ka mas-uul yihiin magaca abgaal cismaan nin wato iyo nin saldanad haayabo shirkii meeshaas ka dhacay abgaal cismaan maanta ma laha duub iimaan duub iimaan waxaa ugu dambeeyey allaha u naxariistay walaalkay iimaan maxamuud imaan cumar cali iyo aabbahay iimaan maxamed axmed indhabuur ama qorgaab qof walba sida ay u taqiin oo ahaa imaamkii xamar imaam maxamuudna uu ahaa imaamkii waqooyi kadib inaan iimaan kale aan la duuban cid walibana abgaal cismaan way ogtahay waana meesha ay tawfiiqda ay ka halaawday ilaa iyo maantana abgaal cismaan ay waddadii cizigii sharafkii aysan u saarneen abgaaloo abgaal kale aan maqli jiray eeba u shito ilaa iyo haddana ay haysato tawfiiq la-aanta wareerka iyagii isku mashquulsan because ma laha maanta duub imaan ma laha duub ogaas weliba hadda waxaan kaloo rabaa inaan iidana aan fursada aga faa'iidayso waayo abgaal cismaan maanta waxay haystaan nin active oo nin fiican oo maasha allah oo saldanada ogaaska iska leh maxamuud cali ogaas waayo loo duubi waaye kow imaam maxamuud markii uu dhintay waxaa joogay caruurtiisiiyaa jooga allah u naxariistay qabrigiisa waasac allah ugu dhegay imaam cumar cali caruurtiisaa jooga waayo abgaal cismaan ee u duubo waayeen waxaa imaamkoodii xamar aabahey markuu dhinta abgaal cismaan waayo isugu imaan waayeen inay duubtaan boqortooyadii xamar waxaa rabaa inaan wax yar aan soo xasuusiyo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii nafta ay ka dhacday uu dhintay inta aan la aasin asxaabtii waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam la aasi maayo ilaa la helo amiir waasi kadib abubakar amiirka loo magacaabo marka waxaan rabaa heer banaadiri inaan ku qanciyo inaan raali ka ahayn tii shalay idinku qabsatay gurigaasi ku yaalo degmada cabdicasiis haddii aan nahay gaar ahaan heer imaan maxamed maantana aan ahay ninka sita magaca aabahey imaamkii xamar iyo xamarday aana ahay nin u dhashay oo xaqna u leh dhaxal sugaha maanta lehna aan ahay in aan raali ka ahayn waxa idinku qabsaday iyo waxa maalin walba idinku qabsado weliba kulamadii hadaladii meeshii ka dhacay oo la ii sheegay inaanan ku faraxsanayn oo aan la hurdi waayo ilaa iyo xalay laakiin nasiib xumo ma aan joogin raalina ka ahaada marka dadka idinla horgeeya oo idin lagu yirina waa iimaan waxaan rabaa inaan weliba gaar ahaan hadda ma rabo inaan idinka aan idin sheegay idaacadaha iyo wargeysyada iyo telefishinadana waxaan ka codsanayaa markii ay magacaabayaan inay ka joojiyaan magacyada qaar oo imaamka ee abgaal cismaan maanta ma laha imaam imaam waxaa ugu dambeeyey imaam maxamuud allah yarxmakum ilaa iyo haddana ma aysan duubanin ma aqaan waxaa hortaagan aabbaheeyaa ugu dambeeyey xamar imaam maxamed inabuur imaamkii xamar ilaa iyo haddana lama aanan duubin marka siyaasiyiinta indeergaradka culamaa udiinka beesha abgaal cismaan waxaan rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanay inaan ugu baaqo war cisigiinii iyo sharafkiinii wuxuu ku jiraa u laabta dhaqankii iyo taariikhdii aada la heedeen haddii aad rabtaan in aad ummaddii shalay saad ugu sharayseen inaad ugu sharmataan maanta meesha ugu hooseysaa ku jirtaan historyga qabiilada haddii la yidhaahdo maxaa yeelay magicii cisigii ay idinkaga dhinteen waalidiintiin wallahi alcadiim ma aadan haynin oo maanta hoosaa geyseen sidaa u socotaanne waxaan ka baqayaa magaca cali cismaan inaad kriminaal ka dhigtaan inta wanaagga jecel ee mudullood waxaad ogaataan taariikh baan leenahay qabiil welibana taariikh buu leeyahay taariikhdeenana way haayaan kuweynana waa haynaa waxaad ogaataan taariikhdii saldanada aan ku lahayn soomaali in dadka kale ay la-yihiin ee weli ay isweydiiyaan war aaway imaanadiinii war aaway malaaqyadiinii war aaway ugaasyadiinii aaway saldanadihiinii qaaliga ahaa waa la mira habaabi aniga maanta liibaan imaan maxamed ah ninka maanta joogo waxaa xamar geeskeeda kale aan u dhalanin maanta haddii uu sheegto inuu yahay imaamka xamar iyo xamarday ogaada soomaalida kale inay og tahay qofka iskale iyo qofka aanan islahayn waxana way bateen way bateen way bateen waa idin baryayaa haddaad tihiin mudulood hala joojiyo xaqdarada xaqdarada aad isku haysaan iyo disrespectiga aad isku haysaan baliis joojiya war cisigii iyo sharafkii ay idinku lahaayeen heer iimaan cumar cali caamir u laabta war la soo kulma war doorta duuba imaamkii boqortooyadii heerumaa cumar cali war aada xamar boqortooyadii ku tiilay war duubta war duubta ugaaskiini haddii aad rabtaan taariikhdii cisigii iyo sharafkii aad ku laheedeen soomalilan waxaan idiin sheegaa wallaahi baan ku dhaartay inta aad maanta aad tihiin oo aad ummad xaquuqda aad gelaysaan oo aan ummad kale aanan ahaynba weliba aad ka gelaysaan heer iimaan cumar cali iyo heer iimaan maxamed axmed xuquuqda aad ka qaadateen oo aad dulminaysaan wallaahi baan ku dhaartay inaadan tawfiiq aadan helanin waxaan maqlay oo la ii sheegay in saddex iyo tobanka bishaan mudulood shir ay qabsanayeen waxaa la yidhi shirki mudulood war shirka mudulood aad qabanaysaan muxuu yahay yaase loo qabanayaa yaase mudan inuu qabto ana ahay inaan shirkaas qabto ani waa ko mideeda kalene tawfiiqda aad helaysaan say u taalaa herimaan herimaan cumraa dulman herimaan maxamedaa dulman war haddii maanta shirkan meesha aad ku qabanaysaan oo aa isku afgarataan oo aa isku carfisaan yaa idin ducaynayo yaa duub idin haya maanta oo idin ducaynaya ma haysaan ugaas ma haysaan ma malaaqa haysaan ma fir heer iimaan cumar oo duuba haysaan ma fir heer iimaan maxamed oo duub ma haysaan oo ducada idinsoo gabagabayay because abgaar cismaan waxaa lagu yiqiin markay meel isugu yimaadaan ee maanta ku ducaystaan duubkooda aa xaadir ahaa jiray aa u ducay jiray duub maba haysaane waryaa duub idi eh maanta ma been baa isku sheegaynaa maanta maanta waxaa i leedihiin aniga imaamka hawiye imaamka muduluud imaamka hiraab imaamka xamar maxaa yuusufa eh aniga maxaa yuusuf walaalkay waayo waxa uma diidanay laakiin ha lagu magacaabo asina ha isku magacaabo inuu yahay oday dhaqameedka beesha muduluud oday dhaqameedka beesha hiraab oday dhaqameedka maxaan ku idhaahdaay hawiye laakiin hal laga daayo imaamka hawiye oo marba meel maa loo isticmaali markay hawiye ee noqoto maxaa la dhihi maxaa imaamka hawiye markii hiraab noqoto imaamka hiraab abgaar hadday noqoto imaamka hiraabaa yidhi imaam ducey imaam yeer mar walbo aad dabaqaad isticmaashaan ogaada cisigiina sharafkiisana hooshin u aaday because qofka mudan ma aadan ugu yeertaan arrinkaas